marka kii la kulma shar la kulma aakhiro shar ay luman laylana waayo dee xumaanta markaysaga ruuxu isagaa la isagaa la yimi ciqaabtaas waxaa sababayna waa camalkiisa xuma camalkiisuna qadar baha ku dhacee oo ilaahay ha qadaree lama dulmiyin ilaahayna dulmiga waa iska xaaraantiye oo xuma dulmiya marka abaalmarinta lagu abaalmariyey ciqaabta waxay ku dhacday cadaalad marka isagu naftiisa uun ha canaanto isagu hay siifo cid kale yaan eed saar marka waxaa laga qaadanaya xadiidka masaa'il badan bay culamadu ka istinbaadano kala baxeen qaar badan oo ka mid a waxaa sharaxa dhexdiisa aynu ku tilmaamay waxyaalaha laga qaadanaayo waxaa ka mid a aynu sii baraarujinayno in waxa weeye camalka waxa u asal ka ahi inuu yahay qalbiga oo wanaagga iyo xumaanta mid waliba qalbiga ayaa markaa u asala hataynu soo aragnay alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluhu waida fasada fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalb jirka waxaa ku jira cad yar baa ku jira oo hadduu hagaago jirku wada hagaagaayo hadduu kharibmana jirku wada xumaanayo wada kharibmayo cadkaa yari waa qalbiga wey marka waxaa laga qaadanaya taqwada iyo fujuurkaba waxaa u asal ah qalbiga wixii qalbiga ka soo fulay baa xubnaha kalena saamaynaya waayo xubnuhu waxay ku shaqaynayaan qalbigu wuxuu amro ayay ku shaqaynayaan waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii markaa aakhiro la kulma abaalmarin wanaagsan inuu ilaahay u mahadnaqo waayo wanaagga uu ruuxu markaa sameeyey marka hore wuxuu ku sameeyey inuu ilaahay u fudaydiyey oo u yasiray oo waafajiyo ku hanuuniyey mar labaadkana wanaaggii ilaahay waa ka aqbalay marka siduu wanaagga ku helay waa inuu ilaahay markii horena solonsiiyey oo waafajiyey mar labaadkiina waa inuu ka aqbalay labada mid walibana waa fadli ilaahay saas aawadee abaalmarin wanaagsan qofkii aakhiro la kulmaa waa inuu rabbi u mahadnaqaa ee inuu isagu ismajeerto maaha taasna waxaa laga qaadanaya fadliga xamdigu leeyahay waayo ahlu jannihii markay jannada gelayaan ama ay jannadii galaan waxaa la amray rabbi inay markaa u mahadnaqaan taasna waxay tilmaamaysaa fadliga uu xamdigu leeyahay bay ku tilmaamaysaa mahadnaqu rabbi loo mahadnaqaa fadliga ay leedahay ayay tilmaamaysaa alxadiiث alhamis wاlcishruun xadiidka شhan iyo labaatanaad can abi darin radi allahu canhu ayضa abi dar wuxuu ka soo wariyey muslim صaxiixiisa kaga soo wariyey ayضa ku noqonaya yani ayidna ayضa ama ayidina xaran noqoshada wuxuu ka tilmaamayaa xadiidkii horeynu soo marrayba abu dar yani markaa laga soo wariyey oo muslim ka soo wariyey marka mar labaad haddana xadiid kale oo abi dar uu muslim ka warinaayo maadaama uu haddana inoo keenay xadiid labaad oo abu dar laga warinayo sidaasuu leeyahay abu dar baynu mar labaad ku noqono xadiidkaa horeynu soo marray waa xadiid fadli yani sharaf badan oo fadli badan culamada qaarkoodna yani waxay u gaar yeeleen risaalo ama kitaab ay ku sharxayaan sida sheikhu lislaam ibnu taymiya waxa uu leeyahay risaalo uu u gaar yeelay oo uu ku sharxaayo xadiidkaas abi dar aynu soo marray can abi darin radi allahu canhu ayضa muslim wuxuu soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey can abi darin abi dar ka soo wariyey radia allahu canhu ilahay ralliha ka noqdee aawba noqoshaynu ku noqonnay abu dare ana unaasan in dad min asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam asxaabtii rasuulka ka mida sala allahu alayh wasalam qaaluu ay yidhaahdeen lilnabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga ay ku yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow dahaba ahlu dusuuri bilujuur dahaba way tageen ahlu duhuuri kuwii xoolaha u saaxiibkaa bilujuuri ajarradii bay la tageen yusalluuna kama nusalli waa tukanaynaa yusalluuna waa tukanayaan yusalluuna kama nusalli waxay u tukanayaan siaan u tukanaynoo kale salaad la mida salaadayda wayasuumuuna waa soomayaan kamaa nasuumu sidaan u soomayno si la miday u soomayaan wayatasaddaquuna way sadaqadaysanayaan oo waa baxsanayaan bifuduuli amwaalihim xoolahooda siyaadada ee dheeraadka ah ayay markaa baxsanayaan ee xaajadooda iyo dantooda siyaadada ka ah bay sadaqadaysanayaan marka waxay tilmaamayaan khayraadkaanu samaynaynona waa nala samaynayaan qaar kaleo iyagu ay kari karaan oo annagu aanaan kari karinna way la imanayaan oo ah sadaqada oo ciddaa nebiga sala allahu alayh wasalam su-aashan weydiinaysaa waxay ahaayeen yani min fuqaraai lmuhaajiriin ama min fuqaraai saxaaba saxaabada kuwooda fuqarada ah aan iyagu hodanada ahayn ee aan hanti fiican markaysagaa lahayn ama markaysa aan waxba haysan qaala wuxuu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam awalaysa qad jacala allahu miyaanu ahayn qad jacala allahu miduu ilaahay idin yeelay lakum idinka ma tasaddaquuna yani waxaad sadaqadaysataan ay ma tatasaddaquun ina bikulli tasbiixatin sadaqatan wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina bikulli tasbiixatin tasbiix kasta waxaa ku sugan oo subxaana allah aad tidhaahdaan sadaqatan sadaqo wa kulli takbiiratin takbiiro kasta oo weynayn kasta ilaahay weynaysaan oo allahu akbar aad tidhaahdaan waxaa ku sugan sadaqatan sadaqo wa kulli tahliilatin tahliilo kasta tahliila waa in laa ilaha illa allahu la yidhahdo ashahaad kasta ashahaadataan oo laa ilaha illa allahu aad tidhaahdaan waxaa ku sugan sadaqatan sadaqo wa fii budci axadikum galmada midkiin u galmoodo xaaskiisa u galmoodana waxaa ku sugan sadaqa sadaqad baa ku sugan wa fii budci axadikum sadaqa budciga xubinta taranka waa la yidhahdaa galmada lafteedana waa la yidhahdaa hadda waxaa loo jeedaa galmadaa loo jeeda qaaluu yaa rasuula allahi ayaati axaduna shahwatahu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ayati aya'ti axaduna ma wuxuu yani markaa la imanaya bimacnaa samaynaya midkayo shahwatahu shahwadiisa wayakunu lahu fiiha ajrun oo ajarna ugu sugnaanayo yani inta uu shahwadiisii la yimaado oo dantiisii isagu guto ayaa haddana wayakuna lahu fiiha ajrun ajar ugu sugnaanaya miya wayakunu ama wayakuna qaala ara'aytum law wadacaha fii xaraamin wuxuu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam iiga warrama low wadacahaa ruuxu hadduu dhigi lahaa shahwadiisa fii xaraamin xaaraan hadduu dhex dhigi lahaa oo xaaraan ku gudan lahaa shahwadiisa akaana calayhi wisrun dembi ma ka raaci lahaa ama dembi ma ka saaraan lahaa arrinkaas oo dembi mauga iman lahaa ayuu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam fakadalika idaa wadacaha fi lxalaali kana lahu ajrun sidaas oo kale idaa wadacaha fi lxalaali kana lahu ajrun ay falamru kadalik arrinku waa saas oo kale idaa wadacaha fi lxalaali hadduu xalaal ku dhigo oo dantiisa iyo shahwadiisa uu xalaal ku guto kana lahu ajrun ajar baa ugu sugnaanaya rawahu muslimun xadiidka waxaa soo wariyey muslim ayaa soo wariyey saqdaa ku dhacay in baa iga dhacday aan nusqada ii qorayn oo xadiis ka mid ahayd waamru bilmacruufi sadaqa waamrun amar bilmacruufi wanaagga la amraa sadaqatun sadaqa weyn wanahyun reebis can munkarin xumaanta la reebo oo dadka laga reebo waxa xun sadaqatun sadaqa weyn wa fii budci axadikum sadaqa yacni galmada midkiin uu galmoodo oo uu markaa u galmoodo xaaskiisa sadaqatun sadaqa weyn marka xadiidku waxa uu sheegayaa waa midda koowaad ee nebiga sala allahu alayh wasalam inay u yimaadeen asxaabta qaarkood ay weydiiyeen su-aashan ana unaasan min asxaabi rasuuli lahi sala allahu alay waslam unaasan iyo naasan labada lafdi mid walba waa loo soo wariyey waana isku macnay yacni dad asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid ah ayaa nebiga sala allahu alay waslam su-aasha weydiiyey waxa isweydiin leh saxaabi maxaa loo yidhahdaa صxaabi waxa ay culamadu ku tacriifiyeen صaxaabi waxaa la yidhahdaa man laqiya النabiy salى الlahu عalيه waslam muؤmina bih wamata calى اliiman waa kii nebiga salى الlahu عalيه wasalam la kulmay isaga oo nebiga rumaysan ayuu nebiga la kulmay salى الlahu عalيه wasalam wamaata cala aliimaani iimaanna ku dhintay kaasaa waxaa la yidhahdaa saxaabi man laqiya nabiya sala allahu alay wasalam mu'mina bihi wamaata cala aliimaani wain takhalladat riddatun fi lasaxi xaafid ibn xajar alcasqalaani waa kasaa yidhahda xataa hadday dhacdo markuu nebiga sala allahu alayh wasalam la kulmay dabadeed isagoo rumaysan uu la kulmay nebiga inuu dib markaa ka gaaloobay oo uu haddana islaamnimadii iyo iimaankii ku soo noqday oo uu iimaan ku dhintay markaa lafteeda sida saxiixa waxa uu noqonayaa saxaabi wain takhallalat riddatun fi lasaxi waxaa laga fahmayaa khilaaf inuu ku jiro maadaama uu yidhi asaxa ayaa sidaas ah in qowl kaloo muqaabil u ahi inuu jiro ayaa laga fahmaya laakiin khilaafkaasi wuxuu gelayaa waa haddii nebiga sala allahu alay wasalam markuu la kulmay dabadeed oo uu haddana gaaloobay ruuxaasi nebiga la kulmay sala allahu alayh wasalam nebigii markii dambe uu islaamnimada ku soo noqday ruuxii inaanu dib nebigii ula kulmin khilaafku suurada noocaas ku saabsan yahay lakiin hadday dhacdo intuu islaamnimadii ku soo noqdo haddana mar labaad inuu la kulmay isagoo nebigii rumaysan uuna sidaas khatimadiisii noqotay xaalka noocaasa bigayri khilaaf iyadoo wax khilaafi aanu ku jirin ayuu wuxuu noqonayaa saxaabi tusaalihiisu wuxuu yahay sidii cabdullaahi ibn abi sarx saxaabigii la odhan jiray cabdullahi ibn abi sarxi waxa uu ahaa raggii nebiga sala allahu alayh wasalam la kulmay iyaga oo mu'miniina ayuu ka mid ahaa bale min kutaabi lwaxyi buu ka mid ahaa raggii waxyiga qori jiray buu ka mid ahaa dabadeedna waa ridoobay oo diintii buu ka noqday dib buu dabeedna gaaladii quraysheed ugu noqday dib buu ugu laabtay gaalnimadii dabeedna xagga iyo gaaladii quraysheed buu tegey markaasuu dabeedna waxyaalo beenana weliba nabiga ka sheegay sala allahu alayh wasalam marka caamulfatxi sanadii furashada nebiga sala allahu alayh wasalam uu maka furtay wuxuu yidhi cabdullaahi ibn abi sarxi cabdullaahi ibnu sacd ibn abi sarxi ninkaa la yidhaahdo ninkii la kulmaa waa inuu dilaa raggii uu nebigu amray inaan la daynin ee iyaga in la dilo raggu amray uu ka mid ahaa saxaabina waaba ku nadray hadduu ninkaa arko inuu dili doono waxaa jirtay nebigu sal allahu aleyh wasalam midhadh gaalada ka mida oo uu nebigu yidhi sal allahu aleyh wasalam sinaba ha u daynina daahiyada kacbada isagoo ka laalaada haddaa ugu tagtaan kurka ka jara raguu nebigu sal allahu aleyh wasalam sidaa amar ku bixiyey baa jira raggaasuu ka mid ahaa qaarkoodna waaba lagu fuliyey ibnu yani ibnu khatal ninkii la odhan jiray daaha kacbada isagoo ka laalaada kurka laga jaray dabad cabdullahi bn abi sarxi cusmaan ibnu cafaan ayaa soo kaxeeyey markaasuu nebiga u keenay sala allahu aleyh wasalam markaasuu ya rasuul allah waa kan cabdullahi bn abi sarxi hooy oo la baayactan waa islaamayaan markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam gacantiisii buu ka haystay oo gacantii uma taagin mar labaad buu ku celiyey cusmaan mar saddexaad buu ku celiyey markuu saddex goor sidaa ugu celiyaa nebigu sala allahu alay slm gacanta u taagay markaasuu la baayactay markuu nebigu la baayactamay ayaa ninkii saxaabiga ku nadrayna wuxuu yidhi ya rasuulallah nadarkaygii markaasaa nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam waxaan jeclaystay markaan gacantayda aan ka haystay oo aan gacanta u taagi waayey yacni nin intuu soo kaco inuu kurka ka jaraan jeclaystay buui yacni gacantaa uu nebigu ka haystay amar horena ay haysteen inay dilaan ninkaas horena nebigu markaa gacanta ugu taagi waaye hadalkii lagu celcelinayo asalkii hore inay istisxaabaan oo weheshadaan oo ah amarku hore nebigu u siiyey sala allahu aleyh wasalam oo ah ninkaa inaan la bixine la dilo taasuu nebigu rabay sala allahu aleyh wasalam markaasaa nin saxaabiga wuxu uhi ya rasul lah maad aniga ii iljabisid buuri hallaa awmadta ilaya maad aniga ii iljabisid anaa samayn laaye markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yanbagii linabiyin an yumida wa fii lafdin laa yanbagii linabiyin an yakuna lahu khaa'inatu acyun nebi uma suuragal aha il wax khiyaamaysaa inay u sugnaato yacni nebi ma iljabiyo saasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam yidhi halkii buu ninkii markaa waa ku islaamay nebigana waa la baayactamay islaamnimadiisina waa wanaagsanaatay marka cabdullahi ibn abi sarxi oo kale wa biitifaaqi alculamaa culammadu waa isku waafaqsan yihin inuu saxaabi yahay waayo kulanku nebiga la kulmaayay sala allahu aleyh wasalam isaga oo rumaysan dee dib buu ka xasilay maadaama uu dib ka dhacay isaga bigayri khilaaf ayuu markaa ku noqonayaa saxaabi tacriifka man laqiya annabiya sala allahu aleyh wasalam waxay ka fiican tahay tacriifkii culamada qaar ku tacriifiyeen oo man ra'a annabiya sala allahu aleyh wasalam ciddii nebiga aragtay oo haddii la yidhaha ciddii nebiga aragtay isagoo rumaysan ayaa saxaabi la yidhaahdaa waxaa jiray saxaabada qaar indhalaa sida ibnu ummi maktuum oo kale nebiga ma arkin laakiin nebiga waa la kulma marka haddii aragti arrinka lagu xidho waxaa dhici karta in la yidhaahdo xaaladda naadirka caynkaasoo kale eh yani waxa weeye waa baxaysa waxayna culamadu isla ogol yihiin oo cabdullahi ibnu ummi maktuum uu yahay saxaabi inuu yahay bay isku waafaqsan yihin marka sidaas aawadeed tacriifka waxa fiican man laqiya nabiya sala allahu aleyh wasalam mu'minan bihi wamaata cala aliimaan wamaata cala aliimaan waxaa laga ixtiraazayaa hadduu nebiga la kulmay sala allahu aleyh wasalam isagoo rumaysan laakiin uu markii dambe khaatimo xumaysto oo gaalnimo ku dhinto oo intuu gaaloobay gaalnimadii ku dhinto waa biitifaaq iyadana inaanu saxaabi noqonayn inaanu saxaabi noqonayn waa la isku waafaqsanya bacdu ahlicilmi shuruudo ziyaada ay ku daraan oo in waxa weeye suxbadu wakti yani markaa inay yani dheer marka ay lahaato ama markaysaga wakti yar oo kooban aynay ahayn laakiin sida saxiixa ah farqi ma kale laha wakti badan inuu nabiga sala allahu alay wasalam la saaxiibay iyo wakti yar inuu la saaxiibay walow laxda elbiriksi kulay ku tahay saxaabi buu ku noqonaya fadligii suxbadee guudna waa u sugnaanaya fadliga suxbada guudna waa u sugnaanaya saxaabadu inay si kala fadli badan yihin taasi waa masala ukhra oo saxaabadu waa kala fadli badan yihin marka almuhim taana waa saas bacdu ahlicilmi waxay ka saaraan yani ciddii iyagoo aan garaad lahayn oo aan tamyiiz lahayn oo waxba kala soocaynin nebiga sala allahu alayh wasalam arkay ama nebiga loo keenay nebigu markaysa markaa ama madaxa u saraaxay ama yani uu taxniikiyey oo yani timir markaysa markaa waxa weeye dhalxanaga ugu dhajiyey intuu u calaaliyey yani kuwaas oo kale culamada qaarkood ka saara laakiin sida saxiixa fadliga suxbada waa inay yeelanayaan sida saxiixa ah fadligaas waa yeelanayaan inay riwaayadoodu mursale noqonayso mursal saxaabi weliba inay la mid ahayna mursal taabici la xukum tahay taasi waa mas'ala ukhra taasi waa min xayu riwaaya lakin min xayu lfadila fadliga waa yeelanayaan waman ra'aahu mumayizan la taxtadii suyuudi waa ka ku odhanaya alfiyadiisa kii nabiga sala allahu aleyh wasalam arkay isaga oo yani aan mumayiz ahayn oo garaad laha isaga mumayiz ahayn aan waxba kala garanayn oo garaad lahayn kii nabiga markaysaga arkay laa taxtadii ma soo gelayo xukumka mursalka saxaabiga maraasiishiisu waxay noqonaysaa maraasiisha taabiciinta inay la xukum tahay ayay noqonaysaa marka taasi waa min xayu riwaaya taasi waa min xayu yani markaa riwaaya tana waxaad arkaysaa in waktiyo badan markaysaga culamada qaarkood ay odhanayaan yani lahu ru'yatun walam yudrik yani ru'yu leeyahay walam yudrik laakiin waxa weeye idraak male taasi waxa weye yani ka dhalanaysa xagga axkaam yani maka xukumku wuxuu ku kala duwananaya xagga riwaayada masalada noocaasa ishaaraya almuhim waxaa jira qowl baطilah oo markaysaga markaa ay dadka qaarkood sheegeen oo odhanaya صaxaabi waxaa la yidhaahdaa waa ciddii oo sharcan صaxaabi waxaa loo odhanayaa waa ciddii nebiga salى الlahu عalيه wasalam la kulantay yani sulxu اxudaybiya ka hor oo rubama xadiidkan markaysaga uu nabigu yihi salى اllahu alيه wasalam la tasubu aصxaabii fawa ladii nafsi biyadihi low ana axadakum anfaqa mila uxudin dahaba ma balaga mudda axadihim walaa nasiifa inay macnaha noocaas oo kale a ka fahmeen axaadiisku asxaab marka waxaa looga jeeday suxba yani khaasa oo suxbadii ayaa suxba sharciya ayaa qudheedu maraatib noqotay oo saabiqiintii baa loo jeeday cidda marka waxa weeye lagu yidhi markaa laa tasubu asxaabina waa khaalid iyo cidda kale la midka iyo ciddii kasii dambaysaba waayo qisaday ku timi baa saas yada ahay marka almuhim sida markaa saxiixa ah ahlu cilmigu markaysaga ay mareen qaatibatan oo aynay isku khilaafsanayn tacriifkaa hore ay tacriifiyeen waa suxba sharciya waa suxbadii sharciga ahayd marka in la yidhahdo sulxulxudaybiya ciddii ka dambaysay suxba sharciya ma laha waa qowl baatil ah bacdu ahlilbidic baana la yimi ahlu cilmiga qaarkoodna markaysa markaa aad iyo aad bay arrinkaa u caddeeyeen waana ku radiyeen ahlubidaca qaarkoodoo la yimi marka waa qowl bailah marka ciddii tidhaahdaba waa in lagu radiyaa waayo waxaa ka dhalanaysa khalaaq fara badan oo saxaabada rasuulka sala allahu alay slam ka mid a in suxbada laga saaro adiladuna ay kutusinayso inay saxaabo ahaayeen bale qaarkood ay aad u riwaayo badnaayeen oo uu ka mid yahay abu hurayra waayo abu hurayra wuxuu islaamay sanadii toddobaad ee hijriyada sulxulxudaybiya dabadeed buu islaamay calى hada alqawl haddii lagu socdo waxaa ka dhalanaysa inaanu saxaabi ahayn waana garan karaa abu hurayra fadligiisa iyo inuu markaa asxaabta rasuulka sala allahu alay wasalam riwaayadii axaadiista laga soo wariyo inuu yahay saxaabiga ugu riwaayada badan inta riwaayo laga soo wariyo axaadiista la hayo ee la soo wariyey waxaa ugu fara badan abu hurayra ugu badan marka waxa weye qawlka noocaas waa qawl baatil ah waana qawl khilaafsan siday marka ahlucilmigu qaatibatan ku tageen marka waxaana waajiba qowlka noocaasa in la radiyo ayaa waajiba asxaabta rasuulka sal allahu alay wasalam cumuuman fadligoodu waa sugan yahay inay sii kale fadli badan yihiinna waa jirtaa laa yastawi minkum man anfaqa min qabli lfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu qur'aanka iyo axaadiiskuba waxay sheegayaan inay kala fadli badan yihiin lakiin cumuuman dadka kale iyaguna waa ka fadli badan yihiin cid asxaabta rasuulka sal allahu alay wasalam ka mid ah oo cid ka dambaysay fadli ku gaadhi kartaana ma jirto ha ahaato saabiqiintii saxaabadaas ama ha ahaadeen yani laaxiqiintii markaysagaa saabiqiinta aan ahayn ee sulxulxudaybiya dabadood islaamay kay doonaanba ha noqdeene cid asxaabta rasuulka sal allahu alay wasalam axad ka mid ah oo cid ka dambaysay fadli ku gaadhi kartaa ma jirto ciddaa saxaabadii ama rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan ciday suxbadoodu dheerayd ha ahaato ama ciday suxbadoodu gaabnayd yani ha ahaato yani saas yadaa wy waana isku waafaqsan yihiin culammadu saabiqiintii hore inaan cid ka dambaysay fadli ku gaadhi karin culamadu waa itifaaq waa ku ijmaacsan yihin arrinkaas laakiin waxay khilaaf culamada qaar geliyeen saxaabada aan saabiqiinta ahayn ee sulxulxudaybiya dabadeed islaamay yaga cid ka dambaysay fadligooda ma gaadhi kartaa mise ma gaadhi karto taa lafteedana jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen inaan cid ka dambaysay fadligooda gaadhi karin sheekh marka ibnu cabdilbar la yidhahdo xaafid almaqrib ayaa isagu wuxuu ku tegey mas'ale ku saabsan maya saxaabigu haddaanu saabiqiintii ka mid ahayn cid ka dambaysay fadligooda waa gaadhi kartaa waana ka badan kartaa laakiin siday jamaahiiru ahlicilmi ku tageen baa saxiixa oo sawaab ah xadiidku u daliishadayna wuxuu tilmaamayaa fadiila khaasa fadli gaaruu tilmaamaya oo xadiidka markaysagaa sheegaaya inuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam lلصاbr فيhina أجر خمسيiن miنكم qalوا أو minهم qal bl minهم bl miنكم bl miنكم لأنكم تجiduna عlى الحق أعوانا وla yجiduna عlى الحق أعوانa marka xadiikaas wuxuu sheegayaa waa fadiilo gaaruu sheegaya ahlu cilmiguna waa ka jawaabeen kolay waa hore waxaan soo naqliyey markaysagaa ra'yiga iبn cabdilbr waxaana dhici karta dhowr iyo sagaashankii duruusaha qaarkood inaan markaysaga macno noocaasa ku sheegay sida ibnu cabdilbar ee xadiiskaasi ku tusinaya inay markaysa markaa tahay sida markaa aan u iishay ama markaa aan markaa ku tegay laakiin sida saxiixi waa sida jamaahiirtu ku tageen waa qalad qawlka markaysa markaa ibnu cabdilbar iyo cidda marka isaga waafaqda waa qawl qalad ah sababkuna wuxuu yahay waa in yani ruux صaxaabi ah oo nabiga salى اlahu alيه wasalam walow suxba kooban la saaxiibay fadiiladiisa cid ka dambaysay inayna gaari karin ayan kaan laa imaam walaa ayr saas aawoodee imaam axmed ibnu xambal markii la weydiiye o lagu yidhi cumar ibnu cabdilcaziiz iyo mucaawiya keebaa fadli badan cumar ibnu cabdilcaziiz iyo mucaawiya iyo maa fadli badan markii lagu yidhi wuxuu markaa yihi mucaawiya waayo waa saaxibu rasul lah sal allahu alay waslam rasuulka ilahay buu la saaxiibay mar hadduu rasuulka ilahay la saaxiibay yani cumar ibn cabdilcaziiz marnaba ma gaadhi karo marnaba ma gaadhi karo marka culamadu waxay kaga jawaabeen waa fadiila yani muqayada waxaana ka mid ah culamada saa kaga jawaabay ibn qayim aljawziya iyo culamo kaleba oo waxay yidhahdeen altafdiil lmuqayad laa yastalzimu altafdiil lmutlaq qaacid ahaan waxay yidhahdeen tafdiilka muqayadka oo shay mucayana cid lagu fadilaa ma keensanayso si walba inuu uga fadli badan yahay keensan mayso marka arrin gaaraa lagu fadilay arrinkaas waa maxay liannakum tajiduuna cala alxaqi acwaanan walaa yajiduuna cala alxaqi acwaana in xaqii wax ku kaalmeeyo ku taageero iyagu aynay helayn marka maadaama aynay helayn xaqii wax ku taageera xayfiyada ama ictibaarka inay yani idinkaga fadli badnaanayaan laakiin taasi waa shaciira shacairta diinta ka mid a ama waa mas'ala gaar ah umuurihii kale oo dhan ka warran oo ah yani waxa weeye barakada nebiga sala allahu alay wasalam markay la kulmeen yaqiinta iyo xaqaa'iqda iimaanka ee qalbigooda degaysa ee ku raasukaysa hadday tahay acmaasha nebiga la jirkiisa ay samaynayaan hadday tahay nusrada nebiga ay u gargaarayaan oo u hiilinayaan yani maxaa udhigmaya maxaa u dhigmaya nusrada ama yani markaysaga hijrada ay la imanayaan maxaa u dhigmaya waayo dee ciday xataa hijra u sugan tahay oo muhaajiriin noqonaysa ayaa markaysagaa soo gelaysaa yani cid aan saabiqiin ahayn noqon karta khaalid ibnu waliid sulxu xudaybiya waa ka dambeeyey waana muhaajir wakadalika camr bn caas waa saasila wakadalika abu hurayra waa muhaajiri haddana waxa weeye waa sulxu xudaybiya waa ka dambeeyey marka waa hakada marka almuhim atafdiil lmuqayad laa yastalzim atafdiil lmutlaq yani saas asxaabta rasuulkana sal allahu alay wasalam dhammaantood waxay ahaayeen yani qaar fadli iyo wanaag u saaxiiba waxay sheegaan culamada qaarkood yani xoogaa khilaaf oo saxaabada qaarkood yani markaysaga ay khilaaf soo naqlinayaan amaba markaysaga ishkaalaad ay sheegayaan oo yani markaa yani xoogaa ishkaalaad ay tilmaamayaan waxaana dhici karta ishkaalaadka waqtiyada qaarkood inaan duruusta qaar kusoo naqliyey khaasatan kutubta usuulka oo kale ama khilaafka ay culamada qaar sheegeen masaa-isha qaar inaan soo naqliyey wa khaasatan yani ra'yi marka asheekh alcallaama maxamed naasirdiin albani uu tilmaamay inaan duruuso dhowra kusoo naqliyey waayo hore oo laga yaabo inay sajilanta oo ku saabsan yani saxaabadu inay cuduul yihiin waa asalka guud laakiin asalkaa guud waxaa la khilaafi karaa daliil cad haddii la helo daliil cad oo saxaabi sheegaaya wax cadaaladda uu kaga baxaayo yani markaa caddaynaya haddii daliil caynkaasa la helo daliilkaasaa markaa la raacaya waxaan u miaaliyey silsilatu saxiix uu ku keenay mujalladka shanaad baan filaya inuu ahaa xadiiskii qaatilu cammaarin wasalibuhu fi nnaar ninka cammaar dilayna abulhaadiyuu ahaa ru'ya ama sux buu leeyahay marka ru'yo isagoo leh ayuu haddana cammaar dilay nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxu uhi qaatilu cammaarin wasaalibuhu fi nnaar ninka cammaar dilay iyo ninka salabkiisa qaatayba naarta ay markaysaa markaa gelayaan marka arrinka noocaas ee sheekh albani uu sheegay oo silsilatu saxiixa ku sheegay xadiidkaana u daliishaday ayaan kollay duruusaha qaarkood kusoo naqliyey bacdul ishkaalaat oo kalena oo markaysa markaa iyagu soo arooraya sida yani waliid ibnu cuqba qisada ku saabsan in ja'akum fasiqun binaba inaynay kusoo degtay iyo yani waxyaalo la midana waa soo roray calaa kulli xaal kullu dalika waxaa laazima in waxa weeye markaa asalka guud ee ahlu sunna waljamaca ay taqriiriyeen in la raaco ishkaalaadka markaysaga yani ka hor imanaya asalkaana in ama laga jawaabo ama halkaa la yska dhigo aan loo dhegdhigin kaina man kana cidda tiri albani ha noqoto ama cid kale ha noqoto yani asalka guud ee ahlu sunna waljamaca ku tageenna waxay tahay ana asaxaabata kulluhum cuduul waa inaan saxaabta rasuulku sala allahu alay wasalam dhammaantood inay cuduul yihiin dhammaantood inay cuduul yihiin asalka guud waa saas marka asalkaas ishkaalaad ama masaa'il la istishkaalay ama ishkaal leh in looga weecdo ama lagu ishkaal geliyo markaysaga ma habboona saas aawadeed waxyaalaha markaysaga laga yaabo inay ishkaal geliso waa in laga jawaabaa unbay noqonaysa waxaana lagu xambaarayaa saxaabada qaarkood haddii umuuraha qaarkood ay ka dhaceen waxaa markaa la odhanayaa waxaa lagu xambaarayaa inay ka toobad keeneen xaalkooduna wanaagsanaaday bacda dalik ayna ka toobad keeneen baa lagu xambaaraya sida waliid ibnu cuqba dhicitaanka waa dambe haddana uu ku dhacay khamradii inuu dib u cabbay oo khamre inuu cabbay waagii dambe waqtigii cuhmaan ibnu cafaan taasna waa la xadeeyey iyadana waxaa lagu xambaaraya inuu ka toobad keeno ee lama odhanaayo faasiq buu ahaa fisqigana waa u istimraaray yani fisqigana waa u istimraaray yani markaa lama odhanaayo oo aayadda cumuumkeeda inuu gelaayo maadaama sabab nuzuulkii uu yahay yani markaa loogama tegayo asalka guud ee markaysaga muqararka ah wixii asalkaa khilaafaya waa in markaysagaa la tuuraa asalkaa wuxuu khilaafaya waa in la tuuraa yani saas aawadeed ishkaalaadka iyo khilaafaadkaas soo naqlinta duruusaha qaarkood aan kusoo naqliyey ruuxii shariidu noocaa ku saabsani uu gacantiisa soo galo waxaa markaa aan ka codsanaya inuu ka xadfo aanu iin nisbayno marka qadiyadda ku saabsan saxaabada rasuulku sala allahu alay waslam dhammaan waa cuduul ama arrinka abulghaadiya ku saabsan oo ru'yuu leeyahay culammadu yidhaahdeen waxaa dhici karta ru'yada la sheegayaa inaynay sugnayn waxaana dhacday ahlucilmiga qaarkood inay baxsi ka sameeyaan abulghaadiya iyo ru'yadiis iyo marwiyaadkiis marka oo waxa weeye rabic ibn hadi lmadkhali sheikha markaysagaa la yidhaahde marka callaamada ah waxa uu ka sameeyey baxsi nooca ku saabsan masalada ku saabsan dabeedna wuxuu u diray sheekh albani cali xasan markuu ka hadlaayey musanafaadka sheekh albani albani laftiisaa buu nisbeeyey laakiin akhiiran markii dambe wuxuu yidhi waxay i caddaatay markaysagaa baxsiga inaanu isagu lahayn ee markaysa markaa sheekh rabiic inuu leeyahay yani sheikhana loo soo diray yani waxa weeye baxsiguna weli waa makhduud yani waxa weeye waxa uu sheikhu ku intiheeyeyna taas ma ogin marka waxa weeye calaa kulli xaal ashyaadaas ishkaalaadka ku saabsan asalka guud ee muqararka ah mid loo khilaafaya ma aha asalka guud waa in la taqriiriyaa oo la sugaayo sideeda loo sugaa wixii marka waxa weeye istishkaalaad ku saabsanna haddii jawaabteeda la garto la sahal haddii jawaabteeda aan la garanna waa in markaysaga asalkaas lagu gaabsadaa ishkaalaadkaana la yska dhaafaa yacni shay marka asal guud oo ahlu sunnuhu taqriiriyeen masaa-isha qaarkood yani markaa ishkaalaad lagu soo arooriyey yani mid markaysa markaa looga tegayo ma aha ra'yiga markaysa markaa sheekh albani masaladaa ka yidhina yani waxa weeye waa ra'yi marjuux ah sawaabkuna wuxuu yahay waa sida markaa saxaabada rasuulku sala allahu alay wasalam in dhammaantood ay cuduul yihiin yani saas yadaa weeye yani marka waana sida ay waajibka tahay in la raaco halkaasaynu ku joojinayna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa inoogu dembeeyey xadiidka shan iyo labaatanaad markaa nabiga sala allahu alayh wasalam waxau yimi fuqaradii saxaabada ama fuqaradii muhaajiriinta qaar ka mida dabeedna nabiga waxay weydiiyeen yani su-aal macnaheedu u dhacaayo dadka xoolaha lihi naga badiye yani markaa khayrkii oo khayraadka iyo wanaagga aanu samaynayna salaad iyo soon iyo leh waa nala samaynayaan sadaqadana waa na dheryihiin wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim markaa su-aashu waxay u dhacaysaa sidaanu ku gaari karaa yani fadligooda iyo darajadooda kale markaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ugu jawaabay awalaysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquun ilaahay miyaanu idiin yeelin waxaad sadaqadaysataan ay tatasadaquun baa macnuhu dhacay waxaad sadaqadaysataan miyaanu ilaahay idiin yeelin yani waa idin yeelaa loo jeeda ha loo soo naqliyey iyadoo saadku shidan yahay markaa ta'dii iyo saadkii baa laisku idqaamay inta labadii tabood mid loo bedelay saad ayaa lagu idqaamay saadka kale tasaddaquun markaasuu nebigu u sheegay sala allahu alayh wasalam waxay ajar sadaqa ku helayaan oo cibaadaad oo ay awoodi karayaan markaasuu nebigu u tilmaamay sala allahu alayh wasalam tasbiixda ay subxaana allah yidhaahdaan takbiirta ay allahu akbar yidhahdaan mid walba inay sadaqa tahay allahu akbar hadday yidhahdaan waa sadaqo subxaana allah hadday yidhahdaan waa sadaqo laa ilaha illa allahu hadday yidhahdaan waa sadaqo tahliila waa laa ilaha illa allah macruuf hadday amraan waa sadaqo wa amrin bilmacruufi sadaqa wanahyin can munkarin sadaqa macruuf wanaag hadday amraan wanaaggaasi ha ahaado mid waajiba ama ha ahaado mid sunno ah yani sadaqa idinku sugan marka wuxuu dhacayaa marka waa amrin loo dabdiyo wuxuu u dhacayaa waina bikulli amrin bimacruufin sadaqa sadaqatan yacni amar kastoo wanaag amartaan waa sadaqa wa nahyin can munkarin sadaqatan ay in waina binahyin can munkarin sadaqa ama can ilmunkari sadaqa reebis kastoo a xumaan reebtaanna iyaduna waa sadaqo oo ajar sadaqaa ku helaysa wa fii budci axadikum sadaqatan ay wa ina fii budci axadikum sadaqatan galmada midkiin uu xaaskiisa u galmoodana waa sadaqo sadaqatun haddii loo dabdiyana wa fii budci axadikum sadaqa waa yani markaa jumlo cusub ama waxay noqonaysaa maxalka in laga cadfo marka umuuraha hore uu nebigu u sheegay sala allahu alay wasalam markiiba waa fahmeen laakiin taa dambe ayaa nowcan maa ishkaal ku samaysay marka nebiga sala allahu alay wasalam bay dabeedna waxay weydiiyeen ama ay weydiisteen bal inuu usii caddeeyo qaluu ya rasuul اllahi ayati axaduna shahwata wayakunu lahu fiiha ajar yani rasuulkii ilaahay ow sal allahu alayh wasalam midkaayooma intuu shahwadiisa sameeyo oo bimacnaa shahwadiisii uu guto iyo dantiisii ayaa haddana uu ajar ku helayaa miya markaasuu nebigu ku yuri sala allahu alayh wasalam isagoo ugu caddaynaya bal arrin kale uu ugu shabahayo waxaa ka warrantaan buu yidhi hadduu markaa shahwadaas gudashada uu gudanaayo hadduu xaaraan markaysa markaa ku guto soo dembi markaa looga qori maayo ama dembi kama xambaaranayo saasoo kale hadduu xalaal ku gutana waa ajar ugu sugnaanaya yani mas'alada kale uu ugu shabahayaa waa mas'alo waadix ah oo shahwada marka xaaraan lagu guto zina iyo wax la mid ah in lagu dembaabayo waa mid macruuf oo la wada garanayo marka nebigu wuxuu u tilmaamay sala allahu alayh wasalam sida shahwada marka xaaraan lagu guto dembi looga qorayo ruuxa ayuu hadduu xalaal ku gutana ajar looga qorayo ajar looga qorayo marka tan waxaa ku sugan waxay culammadu yidhahdaan qiyaas lcagsi qiyaas lcagsi waa shay in laga daliishado oo looga qiyaas qaato xukun kulli diya xukunka shaygaa kale inay cillada markaysaga isugu liddi yihiin daraaddeed baat xukmi lshayin ihbaatu xukmi xukmin ihbaatu xukmi shayin lishayin ihbaatu naqiidi lxukmi dhe xukum lidkii in markaysagaa loo sugo xukmi shayin xukun shay markaa shay xukunkiisa lidkiisa in loo sugo لشيء لتعاكسهما في العلة شيء baa waxaa loo sugayaa شhaygaa kale xukunkiisa xukun ku liddi ah waxaana loogu sugayaa inay cillada isugu liddi yihiin daraaddeed إثباaت نقيض حكم شيء لشيء لتعاكسهما في العلة xukun shay leeyahay lidkiisa ayaa shay kale loo sugayaa xukun ku liddi ah waxaana loogu sugayaa inay cillada isugu liddi yihiin daraaddeed maalan xukunka zinadu waa inuu ruuxii markaa uu dembi looga qoraayo uu ku dambaabayo marka xukunkaa waxaa ku liddiya ajar siin inuu ciqaab ku mutaysanayo dembi looga qorayo waxaa ku liddi ah inuu ajar ku mutaysanaayo oo khayr looga qoraayo marka galmadii xalaal uu ruuxu ugu galmoodo xaaskiisa ayaa waxaa loo sugayaa ajar siinta markaa xukunka ah waxaana loogu sugayaa zinadii ayaa xukun markaa dembi in looga qorayaa u sugan tahay marka xukunkii xukun ku lidiya waa in loo sugaa yani galmadii xalaasha ku dhacdayna waxaana loogu sugayaa litacaakusihima fi lcilla cillada inay iskaga hor imanayaan oo laba cillo isku liddi ay yihiin marka siday labada cillo isugu liddi yihiin midna xaaraan tahay midna xalaal tahay ayaa labada arrin ee ka dhalanayaana isku liddi noqonayaan oo midna uu yahay ajar midna uu yahay dembi marka waa qiyaas lcilla waa qiyaas cagsi baan ujeedaa waa qiyaas lcagsi weeya imaam nawowi wuxuu yidhi iclam ana shahwaة اljimaaci shahwaة axabaha اlanbiyaء wالصaalixuun waxaad ogaataa in shahwada galmada ku saabsani yani ee xalaasha ahi ay tahay shahwe ay jeclaysteen ay jeclaayeen nebiyada iyo saalixiintuba qaluu lima fiiha min almasaalix addiiniyati waddunyawiya waxayna u jeclaadeen waxaa ku sugan daraaddeed oo maslaxooyinkiiyo waxtarada ah xagga diinta iyo xagga adduunyada mid walba wax taraysa wa min qadi lbasar iyo waxaa ku sugan daraaddeed oo indhaha in la laabto ah masaalixdii wax ka miduu sii sii sheegaya ama sii carabaabaya iyo wa kasri shahwati can الzina iyo shahwada markaysagaa iyo jacaylka in la jebiyo can الzina zina xaggeed laga jebiyo oo si aanu markaysagaa ruuxu aanu u jeclaanin taasna ay ku sugantay shahwadaa la iska jebina wa xusuuli nasli iyo tarani inay xasilayso oo taran la helaayo alladii tarantaasoo tatimu bihi cimaaratu dunyaa ay ku dhammaystirmayso yani camiritaanka la camiraayo adduunyadan ee adduunyadu sii jirayso wa takuru bihi lummatu ila ywmi alqiyaama ummadda nebi moxamedna sala allahu aleyh wasalam ay ku fara badanayso ilaa maalinta qiyaama nabiguna sala allahu aleyh wasalam waa amara tazawaju lwaluuda alwaduuda fainii mukairun bikum alanbiya yani waxa uu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam waxaa guursataan ta markaa dhalmada badan waayo aakhiro waxaan idinku fara dhiganayaa nebiyada ama ummadaha marka ummatu moxamed si ay u fara badato waa in markaysa markaa a guursataan ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam yidhi dumarka yani gabadha dhalmada badan taasna waxaa lagu garan karaa bay culamadu yidhaahdeen hiddaheeda ayaa lagu garan karaa oo reerkooda iyo raaskooda iyo yani markaa aabbaheed iyo adeeradeed iyo walaaladeed iyo siday u tarmayaan baa markaa laga eegaya oo haddii iyagu marka ay taran badan yihiin yani waxaa markaa laga fahmayaa yaduna haalibu danni inay saas tahay yaduna ay saas tahay laakiin haddii tafyir yar yihiin markayse markaa aabbaheed iyo yani markaa walaaladeed iyo adeeradeed iyo eedooyinkeed iyo kuwaas oo kale yani markaa waxaa qaalibu danni tahay iyaduna inayna taran badnayn saasay ahlucilmigu yidhahdeen qaalu wasaa'iru الshahawaati yuqsii tacaaطiha اlqalban ila hadihi fainaha turaqiqu اlqalban shahawaadka kale qalbiyada waa adkeeyaan oo cidda markaysagaa la timaada qalbige qalbigiisa waa adkeeyaan mooyaane shahwat اljimaac yacni markaa shahwadaas galmada ku saabsane xalaal loogu galmoodo fainaha turaqiqu اlqalba iyadu qalbiga waa jilcisa yani saas wy waxaa laga qaadanaya xadiidkan fawaa'id ay ka mid tahay saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam inay khayrka aad iyo aada ugu dadaali jireen oo ay dooni jireen khayrka inay u dheereeyaan saas aawadeed baa marka khayr iyagu marka aynay samayn karaynin markay arkeen saxaabada kale oo samaynaaya oo sadaqada ah ayay yidhaahdeen markaysa markaa weydiiyeen nebiga sala allahu aleyh wasalam markaasuu nebigu u sheegay sala allahu aleyh wasalam yani waxyaalo ay khayr ku helayaan uu nebigu sala allahu aleyh wasalam u sheegay waxaa kaloo laga qaadanayaa asxaabta rasuulku sala allahu aleyh wasalam in wixii ishkaal ka gala oo diinba ku saabsan nebiga sala allahu alay wasalam inay weydiin jireen laakiin masaaisha hadday waadix tahay oo iska caddaho ishkaal aynay lahayn su-aal kamay keeni jirin saas aawadeed yani hadallada hore oo ahayna bikulli tasbiixatin sadaqatan wa kulli takbiiratin sadaqatan ila akhirih yani su-aal kamay keeni way waa waadix lakiin tan dambe oo ah markaysaga waxaan yani wa fii budci axadikum sadaqa ishkaal bay ku samaysay waxay is yidhaahdeen sidee ruux markaysaga markaa dantiisa u gudanaya oo shahwadiisa isagu gudanaya u ajar ugu helaya mana aha nabigeen sala allahu aleyh wasalam hadalkiisa inay ictiraadayeen ama inay bushinayeen ama dhaliilayeen maaha xaasha wa kala nebigu sala allahu aleyh wasalam wax kastuu u sheego waa rumaysanayeen lakiin waxay u weydiinayeen liajli istifsaar inuu xikmada usii caddeeyo iyagoo markaa sida nebigu sala allahu alay wasalam u sheegay ay markaa rumaysteen ay sidaa rumeeyeen ayaa haddana marka calaa sabiili tawdiix bal inuu usii caddeeyo ayay u weydiinayeen laakiin ictiraad markaysaga kamay ahayn ictiraad yani markaa kamay ahayn ahlu cilmiguna waxay xaalka caynkaasi ku qaydeen waa in markaysagaa niyatu taqarub waa inuu uga jeedaa bay yidhahdeen oo markuu galmada samaynaayo oo xaaskiisa u galmoonaayo waa inuu niyo yani ilaahay ugu dhowaanayo waa inuu uga jeedaa waayo qasdiyo wanaagsan baa ku sugan oo ah markaysagaa ubad saalixa in la helo waxaa ku sugan markaysa markaa zinadii iyo markaa umuuraha in laga dhowrsoonaado oo naftiisii markaysaga inuu yani markaa uu ka yeelo mid dhowrsoono xaaraanta ka dhowrsoon xaaskiisana sidaas in laeg uu ka yeelo mid xumaanta ka dhowrsoon ayaa markaa ku sugan waxaa ku sugan xaqii marka isaga markaa zawjadiisa gudasho uu gudanaayo oo uu xaqeedii markaa yani uu siinayo xuquuqdeedii wax ka mid ah ayaa ku jirta markaa sidaas aawadeed qasdiyada caynkaas ee fiican baa ku jirta marka niyat lqurba waa inuu markaa u sameeya bay markaa yidhaahdeen ahlu cilmigu waxaa kaloo laga qaadanaya qiyaas lcagsi inuu asal leeyahayna waa laga qaadanaya oo nebigu sal allahu alay waslam qiyaaskan uu sheegay waa qiyaas lcagsi yani nooca la yidhaahdo weeyaan ta kale waxaa laga qaadanaya abwaabta khayrka sida laynoogu badiyey oo ajarka yani sadaqada in lagu gaadhaayo cibaadaadka ruuxa qaasirka oo isaga ku kooban iyo qaar mutacadiya mid walba waayo tasbiixda iyo takbiirta iyo tahliisha waa cibaadaad ruuxa ku kooban oo nafcigeedu cid kale aan uga gudbayn haddana ajar sadaqaa lagu helaya cibaadaad markaysaga yani nafcigeedu cid kale u gudbayo ajar sadaqa lagu helayaana waa jiraan sida in macruufka iyo wanaagga la amro sida in xumaanta la reebo iyo waxyaalaha la midka alxadiiu sadis walcishruun xadiidka lix iyo labaatanaad can abi hurayrata radia allaahu canhu waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim oo abu hurayre ka soo wariyeen ilaa raalliha ka noqda abu hurayre eh qaala inuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi kullu sulaama yacni xubin dhammaanteed oo min annaasi dadka ka mid ahaatay calayhi sadaqatun sadaqa saaran kulla yawmin maalin kastay saaran tahay sadaqadaasi maalintaas oo tatlucu fiihi shamsu qoraxdu ay soo baxayso maalin kasta oo ay qoraxdu soo baxdo xubin kasta oo dadka ka mida waxaa maalintaa gudaheeda markaa saaran sadaqo inuu bixiyo ayaa ka saaran sadaqo inuu ka bixiya yani markaa ka saaran tacdilu bayna inayni sadaqatun tacdilu waad cadaalad samaynaysaa bayna inayni laba dhexdood baad cadaalad samaysa ay aan tacdila loo jeeda inaad cadaalad samayso laba dhexdood aduu kala cadaalad samaysaa sadaqatun sadaqa weyn wa tuciinu rajula anti maadaama la xadfay waxay noqotay ficilkii markaysagaa in la goday waxaana dhacda anta markaysaga la xadfo waxaa qiyaas ah markaysagaa ficilka mudaaric markaysagaa in la gudo anta masdariyada saasaa qiyaasa waxaana samaaca in la nasbiyo saas aawadeed baa tasmacu bilmucayidiyi khayru min an taraa iyo tasmaca bilmucayidiyi khayru min an taraa labada mid walba loo soo noqliyo mahmaadaas oo caraba looga soo raray marka tasmacu iyadoo la yidhi ba haddana waxaa loo jeeda ay an tasmaca ay samaacuka macnuhu dhacaya masder baa loo awood waxaana markaa dhacda in samaac ahaan la nasbiyana waa dhacda an tasmaca bilmucayidiyi khayru min an taraa laakiin ta qiyaaska ahi waa in la rafciyo calaa haadaa baana markaysaga iyadoo la rafcinaayo yani qur'aanka ku timi wa min aayaati yuriikum lbarqa aayaadka ilaahay bay ka mid ahaatay yuriikum lbarqa yuriikum hadda waxay dhacday yani mubtaday dhacday ay an yuriikum lbarqa bay macnuhu u dhacaysaa marka antii maadaama la xadfay oo antii la jaray waxay noqotay ficilkii mudaaric in markaa la rafciyo tanna waa calaa haada marka tacdilu bayna inayni sadaqa waxaanay markaa noqonaysaa tacdilu in marka ay masder tahay yani maxalkii masderka inay degtay oo maxalu rafca ay taalo mubtada ay noqonayso sadaqatunna lagaa khabraayo tacdilu bayna inayni sadaqatun ay an tacdila ay cadluka cadaaladaada aduu kala cadaalad samaynaysa bayna inayni laba dhexdood aduu kala cadaalad samaysaa sadaqatun sadaqa wey wtuciinu rajula fi daabatihi ay waan tuciina rajula ay waicaanatuka in yani lagu awile marka masderka la dhalaaliyo yani marka icaanatuka lagu awile kaalmayntaada arajula ninka aad kaalmayso fii daabatihi yani markaa rakuubkiisa ama daabadiisa aad ku kaalmayso fataxmiluhu aad qaado calayha daabadda ama rakuubka korkiisa aad saarto aw tarfacu lahu yani ama markaysaga aad kor ugu qaaddo aw rafcuka lahu ama qaadistaada aad sare ugu qaaddo isaga calayha daabadda korkeeda mataacahu alaabtiisa iyo xafashkiisa sadaqatun sadaqa wey wlkalimatu ayibatu kelmadda wanaagsani sadaqatun sadaqad wey